لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا باب ما جاء في الكهآن ونحوهم xubaabu yahay waxaa ku soo arooray waaliyayaasha iyo kuwa la midka ah alkuhaan waa jamcu kaahin macnihiisana mualifka ayaa inoo keeni doona kuwa la midkaana caraafka iyo munajimka iyo ramaalka iyo kuwaasu uga jeeda waa dadka qeybka iyo waxyaabaha maqan ee sheegsheege ee dadka uga warama baabkan iyo baabkii hore sixirkuna munaasabada iyo xidhiidhka ka dhexaysaa waxa weeyaan dadkan faaliyayaasha ama qeybka sheegaya iyo kuwa falalowyada ah ee wax sixiraya labaduba shayaadiinta ayay adeegsadaan sidaa awgeedba waa isku mucallin weeyi oo labadaba shaydaan baa u wada mucallin ah sidaa awgeed buu isugu xigsiiyey kitaabu tawxiidna baabkani halka uu ka quseeyaa waxa weeyaan qofka wax sheeg sheegaya ee qeybkii wax ka sheegayaa waa mida wuxuu ku jiraa kufri dhinaca wixii maqnaaya ilaahay inuu ogaa inuu sheeganayo oo uu ka waramayo dhinaca shirkun fi sifaat buu kaga jiraa dhinaca labaadna waxa weeyaan wuu ka qaldan yahay oo jinkan uu adeegsanayo ee uu waxweydiinayo ee uu la shaqaysanayo jinku had iyo jeer la shaqayn maayo oo iska ade u adeegi maayo ilaa uu jin diinta weyda karkaarka weydaariyo diintiisa uu seejiyo oo cibaadaadkii ilaahay oo kelii lahaa barh ka mida tusaale ahaan uu siiyo ama shay kale oo diinka baxa uu ku rido marka uu kolkaa karkaarka toosu weydaariyo unbuu jinku la shaqaynaya sidaa awgeed baa kahaanada iyo umuurtan la midi qofku inuu sameeyo oo waxyaabaha noocaasa ku dhaqmo waa kufri iyo diinka bax asalkii towxiidka burinaysa oo ka soo horjeeda qaala rawaa muslimun muslim wuxuu ku wariyey fii saxiixihi can bacdi aswaaji nnabiyi xaasaska nebiga qaarkood waxaa laga wariyey sala allahu alayhi wasalam bacdigaana waxaa lagu tilmaamay inay tahay xabsa binti cumar can inabiyi nebiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam barhkaa xaasaskiisa ka midi annahu qaala rasuulku inuu yidhi man ataa qofka u taga caraafan curaafaysta qofka u taga waa kuwaa wax sheeg sheega ee fasa'alahu weydiiya can shayin wax weydiiya ee fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu leeyahay lam tuqbal lahu looma aqbalo salaatu arbaciina yowman afartan maalmood salaadood looma aqbalo afartan maalmood salaadood laga aqbali maayo lafdiga muslimkana arbaciina leyla baa ku taalla afartan habeen markaa maalmoodoo habeenadii wata habeen marka laga cabirayna habeen oo maalmii wata afartan yoomoo isu soo wareegay baan salaad laga aqbalahayn markaa ugu horeyn xadiidka waxaa laga qaadanayaa taxriimu ityaani alkuhaani waalcaraafiina wanaxwihim dadkaa wax sheeg sheege ee waxyaabaha maqan ka warramaya in loo tagaa inay xaaraan tahay arrintaa xaaraannimadeedana waxaa laga qaadanayaa waciidkaa daran ee loo jeediye cidda u tagta waaya ta kale lafdigan fasadaqahu bimaa yaquul saxiixa muslimkaa kuma soo aroorin saxiixa muslimkaa xadiidku wuxuu ugu yaallaa iyadoo intaa aanu wadan man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla markaa fasadaqahudaasi muslimka kumay soo aroorin sa ahaatee waxaa wariyey iyadoo xadiidka ku jirta alimaamu axmed raximahu llah ayaa wariyey ahlulcilmiguna qaarkoodoo ziyaadadan xoojiyey way jiraan oo yidhi imaamu axmed baa soo saaray oo ziyaadiyey waana imaam weyn oo xadiidka iyo markaa macrifadiisa la yaqaanay wax qaladahoo axaadiidta uu ku qaldamayna ahlulcilmigii waaweynaa may sheegin sidaa awgeed inay sugan tahay baa lagu xambaaraya bacdi ahlulcilmiga ka mida ayaa halkaa mariyey ahlulcilmiga barhkoodna waxay idhaahdeen alimaamu axmed ayaa la gaar noqday saddex arday oo sheekhiisii yaxya alqataan xadiidka kala wariyey may sheegin saddex sheekh oo kale oo imaamu axmed sheekhiisii xadiidkan kala wariyey ziyaadada may sheegin kadalika sheekhiisii ciddii la sii warisay sheekhii ka sii sarreeye kala warisayna may sheegin sidaa awgeed baa waxay idhaahdeen waa shaad inay lafdigaasi shaad yahay ayaa lagu xambaaraya haddii la idhaahdo lafdigaasi ma asixin waana sidaad moodda inuu daahirka yahay ama uu xooga badan yahay wallahu aclam waxaa macnuhu noqonayaa qofka u taga caraafka ee wuxuun weydiiya su-aashaa uu weydiiyey oo keli ah ayaa ciqaabkiisu wuxuu noqonayaa lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla ama yowman inaan salaada afartankaasi yoom laga aqbalahayn halka nafyulqabuul baa maaragtay ku sugan ama soo arooray nafyulqabuulkuna marna wuxuu noqdaa nafyu sixa marna wuxuu noqdaa macni waxa weeyaan nafyu thawaab yani marna salaadiba ka asixi maysa weeyaanoo salaadba dee muu tukanba marna salaaddii uu tukadee laakiin hawaabkii iyo ajarkii salaadaanu ku helahayn marka haddii salaaddii la tukaday shuruuddeedii qaar maqan yihiin ama maanicu meesha yaallo qabuulkaa la nafiya iyo nafyu sixaa lagu xambaaraa haddii laakiin salaaddii arkaanteedii iyo shuruuddeedii waajibaadkeedii wixii lala wada yimi maanicna aanu jirin oo haddana qabuulkii laga nafiye qabuulka qabuulu thawaab oo kale iyo wixii la mid ah ayaa lagu xambaaraya sidaa awgeed baa halkan waxay ahlulcilmigu idhaahdeen salaadan way ka gudaysaa qofka laakiin ajar iyo abaal baanu ka helayn oo thawaabkii iyo ajarkii weynaaye salaada lagu heli jiray ayaanu ku helahayn laakiin la odhan maayo hadhow ku celi salaaddii oo dib u qallee la odhan maayo waajib ahaan way uga gudaysaa waay xadiidku kolkaa ciddii u tagtuu ka warramaya kii loo tegey ka warram kii u tegey wax weydiiyey haddii ciqaabkan uu mutaysanaayo kii wax la weydiinaye faaliyaha ama maaragtay qeybka wax ka sheegaya maxaad malaynaysa shaki male xaalkiisu inuu ka xun yahay oo uu ka darayah قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن رسولك من أتى قفك أتى كاهنا فالي fasadaqahu wuu rumaystaa bimaa yaquulu waxa uu leeyahay waqad kafara wuu ka gaaloobay bimaa unzila calaa muxamadin ee maxamed wixii lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam ee maxamed waxa lagu soo dejiyeyna waa qur'aanka iyo sunnada rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey kayrkiina wuu wariyey xadiidkana marka la eego sanadkiisa waa saxiixu likayrihi weeye oo shawaahid markaa kala duwan ayuu leeyahay sidaa awgeed waa xadiid sugan waa tahay walilarbacati afarta waxa u sugnaaday afarta afarta sunantuu uga jeedaa iyo walxaakimi xaakim waxa u sugnaaday oo waqaala xaakim uu yidhi صaxiixun calaa shardihimaa shardiga sheekhaynka ayuu saxiix ku yahay waa cibaaro had iyo jeer axaadiidta uu isticmaalo xaakim in badanna waxaa dhacda axaadiidu markaa yidhi صaxiixun calaa shardi اlbukhaariyi wa muslim ama calaa shardihimaa sidaa uu sheegayo inaanay ahayn hadday doontaa ay daciifba noqoto marka ahlulcilmigu way iska hubiyaan cibaarada noocaas wa qaala waxaanuu yihi xaakim صaxiixun calaa shardihimaa shardiga sheekhaynkuu صaxiix ku yahay can abi hurayrata waxa laga wariyey asal ahaan halkaa way caddaydo sheekhu muu qorin magaca saxaabiga waxaa laga yaabaa intuu dhaafay uu is yidhi ha dhowaad qortid inuu dabeetana sidaa macnii ku dhaafay laakiin صaxaabiga xadiidkani waa abi hurayra can abi hurayrata waxaa laga wariyey rasuulku inuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man ataa qofka u taga caraafan curaafayste aw kaahinan ama faaliye ee fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu leeyahay waqad kafara bima unzila calaa muxamadi sala allahu calayhi wasalam wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey oo qur-aanka iyo xadiidka ah uu ka gaaloobay xadiidkan qudhiisuna waxa weeye waa xadiid sugan oo maaragtay shawaahiddiisa saxiix ku ah weeye laakiin waxa baraarujin mudan afartaa uu sheegayaa may soo saarin oo afartu dee waa afartii sunanta weeye marka afarta sunantu xadiidka may warin waxaa se wariyey xaakim abu cabdilaahi alxaakim iyo imaamu axmed iyo kayrkood baa wariyey waana xadiisun saxiixun lishawaahidihi ah marka in la ydhaho afartaa wariyey waa waham weeye iyo ismoodsiis waxaana sheekha uga horeeyey alxaafid ibnu xajar sida saaxibu taysiir alcasiiz alxamiid kuwa uu baraarujinayo alxaafid ibnu xajar baa uga horeeyey waxaase iska dhici karta oo la odhan karaa xadiidka lafdigan ay sunanta afartii ku wariyeen loogama jeede waxaa looga jeedaa asalka xadiidka oo lafdigaa hore manataa kaahinan fasadaqahu bimaa yaquul sunanta qaarin ay soo wariyeen waa innagaa soo maray bale afarta sunantuba way wariyeen xadiidkaa hore abu daawuud tirmidi ibnu maaja iyo nasaa-i marka inuu ujeedaa dhici karta asalka xadiidka waayahay waana xadiid sugan qaala wuxuu uhi waliabi yacla abi yacla waxa u sugnaaday oo bisanadin jayidin sanad jayida uu ku wariyey can ibni mascuudin ibni mascuud uu ka wariyey miluhu xadiidkaa horoo kale mawquufan xaalo uu yahay mid mawquuf ahoo saxaabiga ah ibni mascuud ku dul taaganoo macnihii rasuulka aanu rafcin waayah markaa iyadoo hadalkii ibnu mascuud uu yahayna abu yacla muusali muusali iyobaa wariyey almawsili ayaa wariyey buu yidhi kadalika kayrkiina way wariyeen oo ahlilcilmiga wariye waxaa ka mid a abaraani iyo ee mundiri iyo ayaa wariyey asaaniid saxiixana aharkan lagu wariyey cabdilaahi bn mascuud radia allaahu canhu waardaah haba ahaado markaa mawquufo mid saxaabiga ku dul taagan ha noqdee laakiin lahu xukmu rafci xukum rafci buu leeyahay oo siduu xukum rafci u leeyahay dee in la idhaahdo arrinkaasi waa gaalnimo iyo in la idhaahdo arrinkaa qofka sameeya shirki wuu sameeye wixii la mid a waa mimaa laa majaala lahu fi ra'yi waa waxaan ijtihaadkiiyo ra'yiga meeli uga bannaanayn oo dee ijtihaadkiiyo ra'yiga saxaabigu kuma odhan karo waxaasi waa shirki ama qofka waxaa sameeyaa waxa weeyaan uu gaaloobay iyo wixii la mida marka inuu rasuulka ka qaataa lagu xambaaraya xaadiidtaa horeana u markhaati ah qaala wuxuu ihi wacan cimraan bni xusayni radia allaahu canhu waxaa laga wariya saxaabigaasina marfuucan xaalo uu rasuulka u kor yeelay oo sideedaba xadiidka mawquufkii waa ka saxaabiga ku dul taagan marfuucna waa ka rasuulka loo kor yeelay mursalkuna waa ka saxaabigu waa waxa saxaabigu rasuulka uu nisbaynayo ee saxaabigii ka maqan yahay waxa uu markaa wariyey inuu rasuulku uhi laysa minaa naga mid ma aha oo tayruu naga yahay man taayara qofka baasaysto aw tuayira lahu ama loo baasaysto aw takahana ama faashado aw tukuhina lahu ama loo faaliyo aw saxara ama wax sixirta aw suxira lahu ama loo sixro waman ataa qofka u taga kaahinan faaliyo ee fasadaqahu rumaysta u rumeeyo bimaa yaquulu waxa uu leeyahay waqad kafara bima unzila calaa muxamadi sala allahu calayhi wasalam rawaahu اlbazaaru biisnaadi jayid bazaar baa sanad jayida ku wariyey sanadka xadiidka dacfi baa ku sugan nin la ydhaha abu xamsa alcutaar ayaa sanadkiisa ku sugan oo daciif weeyi wakadalika xasan baa alxasan اlbasriyu baa sanadkiisa ku sugan xasana cimraan waxa weeye ibnulxusein waxba kama maqal labadaa cilo darteed xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin kan soo socda ayaa shaahido ah sidaa awgeed waxa weeyaan marka ahlulcilmigu waxay idhaahdeen waa xasanu bishawaahidihi qaarna waxaabay leeyihin waaba saxiixun lishawaahidihiyo marka shawaahidiisi iyo arrimaha laysu geeyo wuu sugan yahay qofka baasaysta baabuu leeyahy inuu ugu tegi doonaa ama loo baasaysto ee qofkaa baasaysanaya hadalkiisa aqbala ee ku raaca labadaba rasuulku naga mid maaha buu yidhi wakadaalika ka faaliyo isagu iyo ka loo faaliyo idhaa cidii faali bal adaa faalka yaqaane kadaalika faaliyaa hadalkiisa raaca ee rumaysta ee maaragtay deena u rixiya ka wax sixro iyo ka wax loo sixro intuba naga mid maaha arrinta noocaasina waxay tusaysaa in waxyaabahaasi ay yihiin min kabaa'iri dunuub waayo sideedaba haddaad aragta rasuulka oo leh calayhi salaatu wasalaam laysa minaa naga mid maaha qofka sidaa sameeya ama qofka caynkaas waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxay keensanaysaa in arrinkaasi yahay dembiyada waaweyn marka arrimahani waa dembiye waaweyn waxaa kaloo xadiidku faa'iideynayaa dembigu inaanu saarayn uun kii baasaysiga samaynayey iyo kii faalinayey iyo kii wax sixraayey bale qofka arintaa markaa yidhaha ii fuli ee ka dalbada ee weydiista ka aqbala ee ku raalli noqda ee ku raacaana isna dembiila ayuu sidaa ku noqonaya qaala wuxuu ihi warawaahu abaraaniyu abaraani baa ku wariyey fi lawsai awsadka kitaabkiisa la idhaahdo biisnaadin xasanin sanad xasana min xadiidi ibni cabaasin xadiidka ibnu cabaas isagoo ah duuna qowlihi marka laga reebo waman ataa caraafan ilaa akhirihi waman ataa kaahinan وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إنت هدن بموية إنت هراء ليس منا كصوب بلو إلا سحر له سوء قارسي قيب تاهر طبراننا أوسط كوكوري المعجم, المعجم الأوسط وايح isagoo xadiidka cimraan ibnu xuseyn aan ahayna xadiidka ibnu cabbaas ah markaas sanad xasanaan uu ku wariyey buu yidhi laakiin xadiidkan ibnu cabbaas ee dabaraani warinayo sanadkiisu xasan maaha sanadkiisu waa daciif weeye zamca ibnu saalix nin la yidhahbaa sanadkiisa ku jira ninkaasina waa daciif zamca ibnu saalix waa daciif weeye waxaana markaa uga horeeyey oo laga yaabaa sheekhu inuu ka soo qaatay sanadkan inuu xasan yahay almundiri caalimkii la odhan jiray muxadidka ahaa raximah ullah laakiin waxa weeye xadiidkani wuxuu shaahid u yahay xadiidkaa cimraan qeybtiisa hore sidaa awgeed way isquweynayaanoo way isxoojinayaanoo darajatulixtijaaj bay hee sidaa ku gaadhayaan soo ma aragtid ولا تخاصم أهل بيت بواحد فضعيفان يقويان يغلبان قوي سمان وخل يا أدي حديثك يا شو لما طريق وضعف قود وخفيف هاي ونشديد هين أهل العلم قوي يسكو كبان ويسكو حوشيان وحسن لغيره أيها يسلم نقران سلا سانا درجة الاحتجاج يكو قاعد المقرط intan dambe ee fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bimaa unzila calaa muxamedna dee iyaduna shawaahid badan bay leedaho xadiidtaa hore aynu soo marray baa shawaahid u ah soo ma sidaa awgeed baa xadiidkaa cimraan ibnu xuseyn marka shawaahiddiisa la eego uu sugan yahay wey ahlulcilmigu waxay haddaba ka hadlaan xadiidtan sheegaysa qofka faaliye ama kaahin u taga ee dabadeeta rumaystaa uu gaaloobay waxaa laga qaadanayaa waciid daran oo in maaragtay dadkaa la rumaysto loo sheegay oo gaalnimaba lagu sheegay taasina waa waciid kii rumaysanaya wax weydiinaya haddii gaalnimo lagu sheegay ka la weydiinaya maxaad u malaynaysa ya shaki kuma jira inuu ka daran yahay oo waxa weeye ka fog yahay taasi markaa waxay tilmaamaysaa dadka waxyaabahan sheeg sheegaa say diinta ilaahay uga fog yihiin iyo in loo tago wax la moodaa inaanay bannaanayn hase ahaatee kufrigan lagu sheegee layidhi wuu gaaloobay qofkaasi waa maxay ma kufriga asqarka ahaaba mise waa kii akbarka aha ahlulcilmigu laba dariiq bay mareen bacdi ahlulcilmiga ka midii waxay idhaahdeen kufrigani waa kufrigii asqarka ahaa xataa hadduu rumaysto oo uu ka rumaysto waxa uu sheegayo waa kufrigii asqarka ahaa waayo waxay idhaahdeen waxaa u daliila xadiidkaa hore ee muslimku warinayo riwaayadda imaamu axmed waxaa ku soo aroortay fasadaqahu iyadoo fasadaqahu ay la socoto ayaa waxaa la yidhi afartan baan salaad laga aqbalahayn macnuhu waxa weeye wixii ka dambeeya waa laga aqbalaya soo maha taasina waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen inaanu dee gaaloobin soo maha waayo hadduu gaaloobi lahaa afartankaa iyo kadib midnaba salaad lagama aqbaleen oo qoftii ridoobay salaad lagama aqbalo markaa xadiidka riwaayaddaasi waxay tusaysaa bay yidhaahdeen rumaysiga la rumaysanaya inaanay gaalnimadii weyneed ee diinta lagaga baxayay ahayn waay sidaa awgeed waxay idhaahdeen xadiidkaa hore iyo kuwan dambe ee man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed way isfasirayaan oo isku mid un xaalad qurun baanay ka wada hadlayaanoo qofka u tagae rumays wax weydiiye rumaysta kufri asqara ayuu ku dhacay arrintaa qudheedu waana waciid iyo goodi daran weeye waay waxaa kaley ku xoojiyeen tacliiloo waxay idhaahdeen qofkan wax sheeg sheegaya yani qeybkii sidiisuu u og yahay dee dadku ma aaminsana hase ahaatee shubha ku jirto oo waxanuu sheeg sheegayo wuxuu ka soo dhegadhegaynaya maxay jinka waxani can dariiqil jinni buu uga imanaya sidaa awgeed qofkan rumaysanaya ama wax weydiinaya inuu isagu qaybka sidiisa og yahay u weydiin maayo uga rumaysan maayee wuxuu leeyahay bal nimankaad waraysan jirteen iyaguna samada soo dhegadhegayn jiray wax soo weydiiyo maxay sheegeen soo aragtid markaa meeshii shubha ku jirta bay yidhaahdeen aan tilmaamaysa inaan la odhan karin waa kufri akbara ahlulcilmiga qaarkood saasay marayaan bacdi ahlilcilmiga ka midina waxay idhaahdeen maya ee hadduu wax weydiiyo oo aanu rumaysan ya oo wuxuu weydiiyo keli ah waxaa lagu xambaarayaa afartan baan salaad laga aqbalahayn gaalnimadii weyneydna noqon mayso laakiin haddii uu wax weydiiyo oo u rumaysto ya dee kufri bay noqonaysaa bay idhaahdeen kufrigii weynaa akbarka ahaa limaada waayo dee qaybka ilaahay unbaa og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah markaa ciddii tidhi qaybkaan ogahay ee wixii ilaahay uun ogaa wax ka sheeg sheegtayna kufri bay ku jirtaa kii ka rumaystay idhaa waa runta qof qaybka wax ka sheegayaana isaguna kufri buu ku jiraa bayna waana kufri akbara marka wallahu aclam waxaad mooddaa haddii la idhaa lafdigaasi xadiidkaa hore uu ku sugan yahay sida daahirka ahi waa inaan u sugnayne sidaa horaa markaa xoog badan laakiin haddii la idhaahdo ma sugna oo lafdigaasi xadiidkaa hore kuma jiro sidan dambaad mooddaa inay waxa weeyaan xoog badan tahay sidan dambena waa sida cuthaymiinkii ay mareen markaa in loo tago dadka faaliyayaasha ah iyo dadkaa sheegsheega saddexdaa xaaladood bay yeelanaysa mar waa jaa'is oo way iska bannaan tahay inay mid madluubahoo mashruucaba noqotona waa suuragal markaasi waa inuu qofku ugu tago si uu hee u fadeexadeeyo oo waxa weeyaan wixiisanuu maaragtay baatilkiisa iyo beentiisa dadka ugu muujiyo qofkuna dee qof cilmi loo garanaya uu yahay ta noocaas waa madluub nin ibnu sayaad la odhan jiray baa jiray oo faaliye ahaa yuhuudi ahaa oo rasuulku mar uu u tagay uu waxweydiiyey intuu u gabaday ya ui waxbaan kuusoo qariya bal sheeg iyo xadiis qisadaasaa loo dariishaday xaaladda labaadna waa inuu tago wuxuun weydiiye laakiin aanu rumaysan afartan baan salaad laga aqbalay xaaladda saddexaadna waa inuu wax weydiiyo rumaysto markaana waa kufriga kufriga ama kii akbarka ha lagu xambaaro ama asqar ama ha laga tawaqufo sida bacdu ahlilcilmi ay mareen oo ha la idhaahdo waxa weye sidaa kufrigaa saasun baanu ku wadaynaa waay masaladaasina ta noocaasa weeyaan قال البغوي إمام البغوي وحيري إمام البغوي مقعيسى وحا لورنشر الحسين ابن مسعود ابن الفرابة لورنشر شيخ شافعي أنو لها كتاب تفسيره هي كتب بضان وكلنا ولي عالم بوها سنئة وزاهدة قال البغوي العراف عراف يسته الذي متكوي مركا العراف waa siiqatu mubaalaga ama waa nisba oo waxaa loo markaa curaafadaa loo nisbeeyey alcuraafu curaafaystuhu aladii midka weeye yadacii sheegta macrifata alumuuri arrimaha dhacay inuu ku garanayo bimuqadimaati muqadimooyin iyo hordhacyo ystadilu biha wuu u daliishanayo cala lmasruuqi shaygii la xaday iyo wamakaani daallati wixii lumay halkuu yaallo iyo wanaxwi daalika waxyaabaha la midka ah sida ciddii wax xaday iyo tafaasiisha ku saabsan waqiila waxaa kaloo layidhi huwa alkaahinu kaahinka weeye oo kaahinka iyo caraafku waa isku mid والكاهن كاهنكنا هو الذي مدك ويخبر كورما عن المغيبات وحيابها كمقا في المستقبل مستقبلك حيابها مستقبلك كمقا أن ولد عين لبقار عدة كسي ورنتي سي شيكتا كاهن الله يدابوري وقيل وحكى الله الذي مدك ويخبرك ورما عما في الضمير وحقفك قلبك يسكتشره marka caraaf iyo kaahin ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen waa isku mid qaarna way kala farqiyeen oo waxay idhaahdeen caraafku wuxuu ka waramayaa waxyaabo dhacay laakiin dadka ka qarsoon waxbaa la xaday waxaa la xaday waa wax dhacay soo maaha laakiin dadkii bay ka qarsoon yihiin oo dadkii ma garanayaan meelay taalla iyo halkii lala tegay iyo wax la mid ah wakadaalika wixii lumay alku yaalla iyo cidda qaaday umuurtan waa wax dhacay laakiin dadkiiba hee ka qarsoon yihin caraafka kaa waa lagu sheegay kaahinkana waxyaabaha maqan ee mustaqbalka ah goorta roobku di'i doono goortuu dhalan doono kani goortuu dhiman doono umuurta noocaas ee mustaqbalka ah cidda ka waranta ayaa lagu sheegay waa isku midna waa la yidhi waay وقال أبو العباس أبو العباس وحول ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية وشيخي وين عالمك شيخ إسلام العراف عرافيستو اسم مقعوي lilkaahini faaliyaha u sugan iyo walmunajimi xidigiyaha ka cilmiga xidigaha ku shaqeeya iyo war ramaali ka ramaalka ah ee dhulka jeexjeexa quruuruxana markaa tuurtuura wanaxwihim iyo kuwa la midkaa oo miman ciddii ahaatay yatakalamu ka hadla fii macrifati lumuuri arrimaha inay ku garanayaan bihaadihi uruqi wadooyinkan wadooyinkan inay arrimaha ku garanayaan ka hadle ee sheegta markaa hadalkaa hore alimaamu albaqawiyu raximahu llahu kitaabkiisa laydhaha sharxu sunnaha ayuu ku yaalaa xoogay laakiin sheekhu uu isku yaraa habhabeeyo uu ku yar tasarufay hadalkan dambe sheekh islaam ibnu taymiyana majmuucu fataawaha iyabuu ku soo arooray jalladka shan iyo soddonaad waayahay waxaana hadalkan dambe macnihiisu uu yahay caraafku waa magac guud oo dadkan wax sheegsheegoo dhan la idhaahdo soo ma aragtid hadday kaahi yahay iyo hadduu yahay munajim iyo hadduu ramaal yahay iyo kuwa kale wax sheegsheegoo dhan caraafku waa magac guud oo la wada idhaa hadalkan dambaana ashmala oo la idhaa caraafku waa ismujisiyo waxaasoo dhan baa soo hoosgelaya sidaasaa markaa ashmala ma garata waaya waxaana markaa ahlulcilmigu ay idhaahdeen kaahinku macnihiisu wuxuu noqonayaa aladii yukhbiru can اlmugayabaati biاlأkhdi can mustariq الsamci min aljini yani waa dadka ah wax sheeg sheegaya ee waxyaabaha maqan ka waramaya ama waxaan weli dhicin ha noqdaan ama wax dhacayoo laakiin dadka ka qarsoon ha noqdaan xaggee markaa ay ka keenayaan waxaa can ilahdi ama bilahdi can mustariqi samci min aljinni kuwa jinka ka mid ah ee warka samada soo dhagaysta ayay kala kulmayaan oo ay ka qaadanayaan waay horaynu u soo marray siday sameeyaan iyo inay isfulfulaan oo warka soo dhagaystaan markaa marka la ysku soo ururiyo dadkan wax sheegsheegaa ama faaliyaha lagu magacaabo ama xidigiyaha lagu magacaabo ha idhaahdaan xidigahaanu anagu ka faalinaynaa ama ha lagu magacaabo markaa haddii alaba kuu roon yahay kuwan kale soomaalidu taqaano sida waraabalahadal iyo xaydhadaye iyo fooxise iyo waxyaabaha noocana dhammaan dadkaasi ama ha noqdaan kuwa fijaanka eega fijaanlabada bilaydhada isku daboola ama ha noqdaan kuwa beedka isha saara ama ha noqdaan kuwa idhaa kitaab baanu furaynaa kitaab baanu kaaga eegeynaa wixii ku hayey kitaabkaanu kuu furaynaa waanu kuu kitaab furaynaa ya adigu calaa kulli xaal noocay doonaan ha noqdaane marka la ysku soo duuduubo waciidkaa iyo goodigaasi way wada leeyihin oo way ka midaysan yihin waayo waa dad wixii ilaahay jala wacalaa keligii u ogaa faragashaday oo faraa la galay weeye waciidkaas iyo goodigaana way wadaagayaan waay waana faaliyayaal iyo curaafaystayaalo xukunkaasi ayay qaadanayaan dhammaantoodna waa arday hal fasal wada dhigatay ka dhigan yihiin ama arday badan oo hal macalin wuxuu wada dhigayo macalin bay giddigood wada leeyihin wax alla waxaa lagu sheegay macalinkooduna waa iyo waa shaydaanka weeye shaydaankay wax soo weydiinayeen duruqdan haddaba kala duwan ay isticmaalayaan dadkuunbay waxa weeye ku luminayaan ama dadkay waxa weeyaan uga dhigayaan inay waxu qabteen ama cilmi ay leeyihiin oo kan kitaabka furay wuxuu isaga kaa dhigayaa inuu cilmi leeyahay oo markaa cilmigii kitaabkan uu ka garanayo halkan uu ka soo saarayo si aad dee ugu qanacdoo tidhaahayaay cilmi aanad gaadhin buu gaadhay dhakhtarka imanka markaad u tegayso ku baadhayu ku eegayu ku waraysanaya waad ku qanacsantahay inuu cilmi waxaan u leeyahy soo maaha sidii oo kale inuu xirfadyahan iyo xirfadan yaqaanu isaga kaa dhagay kan kule xidigahaan eegayaayoo labadaasaa isku beegmoo taasaa dhankan u baydhayoo tanaa sidan oo burjigaagu waa kaa iyo kaa isna waa saasoo kale kan le waxa weeyaan markaa tusbaxa rogaya ama le anugu bahalka waraabaa la idhaa baana faqaanaan la hadlaa oo isagaa wixii sheega ama waxa weeyaan markaa bilaydhada isku daboolaya ama beedka isha saaraya ama dariiqada kale isticmaalaya wax alla waxaanoo dhami dadkuunbay uga dhigayaan inay u shaqeeyeen sooma aragtid dadkii unbay he u tusayaan inay u shaqeeyeenoo waxu qabteenoo xirfad iyo aqoon leeyihiine marka la isku soo duuduubo shaydaan bay la hadlaanay wax ka qaataan arma garata shaydaan unbaa u warramaya kuwa noocaasi hadda maca alasafi shadiid way buuxaanoo waa bur maanta waddankeenay ka buuxaan weliba waa kuwa nimanka cilaajiye furteen berigii hore waxa laga yaaba meelaha iska joogi jireene in badan oo ka mid imanka hee cilaajiye furteen oo cilaajiye loogu taga ma garata kolkaasaanay dadka ka qarinayn imanka qaar baa dadka dhiigga ka qaado si idhahan yaro suga waa la soo baadhaya xaggee lagu soo baadhaya ingiriiskaa lagu soo baadhaya yarsu way dhacday bal ka war haddana qofku uu ku kalsoonyahy waxbuu weydiinaya uu si hoos fadhiya markaa soo ma cadda inuu qofkani jin la shaqaysanayo waaya dadka noocaasa in wax la weydiiye iyo in maragto qaarkood waxay sameeyaan oo imanka kuwa aan sheegaya ka mid eh aad baa loogu iman jiray imanka war uma hayo beri dhexdii ahayd dadku meelo badan bay uga iman jireen deetana waxaa lai sheegay qof kastoo u yimaado halku doonaha ka cabanayo ama madaxa ka cabanayo ama meel kale kiniin isku midun bay u qori jireen ma garata islaam baa waxay ugu tiri weliba wax ka yar taqaanay dawooyinka iyo dhakhtarnimada dad badan baa isoo mari jiray bay tidhi oo kusii socda marka qofba meel buu ka cabanaya gaar ahaan dumar bay u badnaayeen markay u tagaanay ka soo noqdaanay sii noqonayaanna way soo mari jireen waxay tidhi siyaasaan u eegi jirayoo kiniinkaa uu u qoray dhammaan waa isku mid tii madaxa ka cabanaysay iyo tii lugaha ka cabanaysay ka kici kari lahayd iyo tii uurku jirta ka cabanaysay iyo tii gacmaa ka dhammaan kiniinkaas waa isku wada mid bay tihi isku kiniinunbuu soo qoraya ma garata marka calaa kulli xaal dadka noocaas oo kalea in dadka laga qabto ayaa waajiba وqاaل بن cabاasi بن cabاas wuxuu ka yihi fيi qwmi dul yktubuuna qoraaye abاjaada abjad huwasda qori jiray oo waynduruuna eegi jiray fi nujuumi xidigaha eegi jiray wuxuu ka yidhi maa araa uma ogi haddii araa la idhaha uma ogi bay noqonaysa haddii alifka la godo maa uraa la idhaana waxay noqonaysaa u malayn maayo maa uraa u malayn maayo man facala dalika cidda sidaa samaysaa lahu inay leedahay cinda allahi ilaah agtiisa ay ku leedahay min khalaaqa wax nasiib iyo dheefa cidda sidaa samaysaa ilaahay agtiisa inay nasiib iyo dheef ku leedahay u malayn maayo ama uma arko arrintaa uma ogi ee aharkani ibnu cabaas uu ka sugan yahay isagoo mawquuf ah isagoo marfuucana waa la wariyey laakiin walaa yasixu marfuucan kuwan uu ka warramayo saxaabiguna waa dad bay ahaayeen abjad huwas bay qori jireen oo abaajaadu waa abjadihii gaada lagu dhigan jiray ee la yaqaanay ee lagu soo koobi jiray sideed iyo labaatanka xaraf ee alifka abjad huwas xutii kaliman sacfas qarashat thakhud dadiq sideed iyo labaatankii xarafba way ku jiraan marka waxaa jiray dadka qaar oo intay qoraan oy weliba taqdiiciyaan oo kala jarjaraan ayaa waxay dabadeetay samayn jireen xidigaana way eegi jireen marka waxay sheegan jireen inay xidigaha iyo xuruuftan isku xidhayaan oo dabadeetana halkaa ay qeybka iyo waxyaabaha maqan halkaa ay ka ka maaragta deliishanayaan oy ka arkayaan xarafkan iyo xidigtaasaa iswaafaqeen ama isku xidhmay saasaa dhacaysa xarafkan iyo xidigtaasi sidaasay isu waafaqeen oo saasay isugu xidhmeen oo burjigaasay waafaqday saasaa dhacaya waxyaaba noocaasa ayay samayn jireen dadka arinta noocaasa faraha kula jiraana cilmulxarfi bay u yaqaanaan waxay u yaqaanaan he cilmulxarfi bay idhaahdaa waa cilmi xarafkaas iyo xidigaha oo markaa laysku xidhay ka soo dhexbaxayo lagala soo dhexbaxayo sheeganaya markaa dadka noocaa sameeya xuruufta intay qorqorto ka faalinaya wuxuu hi ilaahay agtiisa inay nasiib iyo dheef leeyihiin uma arko ta noocaasina waxay keensanaysaa inay gaalo yihiin oo arrinkaa ay ku gaaloobayaan waayo waayo nafyu lkhalaaq khalaaqu waa nasiibka in la idhaha qofkaasi ilaahay agtiisa ama aakhira nasiibba kuma leh waxay keensanaysaa inuu gaal yihi waayo qofka muminka ahi nasiib uun haba yaraadee wuu ku yeelanaya aakhira waxaanay ahlulcilmigu idhaahdeen qorista abjad huwa siiyo kelimaadka la qoraa laba qaybood bay u qaybsamaysa qayb waa muxaramo waa qaybta aynu sheegno waa in laga faaliyo oo qaybka markaa waxa weeyaan wax lagaga sheego waay ta noocaasi waa mid muxarama weeye iyo kufri nooca labaad waa in abjad huwas loo isticmaalo lixisaabi اljumal in wax lagu xisaabsado wakadalika litahaji in maaragta higaada lagu barto wax lagu higaadsado haddii markaa in wax lagu higaadsado loo baranayo abjad huwasta iyo in wax lagu xisaabsado xisaabs ahaan loo isticmaalo dhib ma leh oo xisaab ahaan see loogu isticmaalaya sideed iyo labaatanka xaraf ee abjad huwas ilaa ta u dambaysa xaraf waliba tiruu u taagan yahay soo ma aragtid tira la ysla yaqaano ayuu u taagan yahay marka had iyo jeer kutubta cilmiga ah ee culimmadu markay alifayaan gabayga ah ayay u baahdaan inay tiradii taariikhdu dhammeeyey ama taariikhdu bilaabmay ama taariikhdu waxaasi dhacay inay xuruuf ku sheegaan bay u baahdaan soo ma aragtid ilan qubalo ma aho taariikhdu waa intaa iyo intaa iyo intaas u yar adkaanaysaa nadmigii qaar taasay taariikhda caadi bay u sheegaan laakiin qaar badan baa u baahda inay maaragta xuruuf ku sheegaan la ysla garanayo xisaab u taagan qaar ma garata marka tusaale ahaan abjad aliftu waxa weeye waa hal ba'daa ku xigta waa laba jiimku waa saddex daalku waa afar huwas hadu waa shan waawgu waa lix zaydu waa toddoba xuti xad waa sideed da'du waa sagaal ya-du waa toban tobankaa hore marka saa loo tiriyo ka koob iyo tobnaad labaatan buu noqonaya ka labiyo tobnaad soddon afartan sidaa u wada boqol markaad saa ku gaadhsiisa haddana xarafka kusii xigaa laba boqol ma garata saddex boqol afar boqol shan boqol lix boqol todoba boqol sideed boqol sagaal kun markaa ka u dambeeya dadiq ayn baa u dambeeya soo maaha aynkaasi tiradu u taagan yahy waa kun waa hee waa kun da'da ka horaysaana hee ya waa iyaduna sagaal boqol bay u taagantay daadka ka sii horeeyaana muxuu u taagan yahay sideed boqol saasay markaa waxa weeyaan tahay haddii kolkaasaa wax loogu xisaabsanayo dhimalaha qaala wuxuu hi fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye annahu laa yajtamicu ma kulmayaan tasdiiqu lkaahini in maaragtay faaliyaha la rumaysto maca aliimaani bilqur'aani qur-aanka in la rumeeyo la kulmi mayso waayo qur-aankii waxa ku yaala qeybka ilaahay unbaa og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah kaahinkuna wuxuu sheeganayaa esh inuu maaragtay waxa weeye qeybkii og yahay buu sheeganayaa marka ama qur-aankaad rumayn ama kaahinkaad rumayn ahaaniya atasriixu waa caddaynta la caddeeye biannahu kufrun arrinkaasi inuu gaalnimo yahay sida axaadiidta aynu ku soo maray bacdu ahli lcilmina kufrigaa waxay ku xambaareen kufriga akbarka ahaa sidaa awgeed waa in laga fogaado aada iyo aad la ysaga ilaaliyo athaalia dikru man tukuhina lahu cidda loo faaliyey waa sheegista la sheegay ee faalkaa raalli ku noqotay cidda faalisay ku raacday waa dembiila weeye isna alraabica dikru man tutuyira lahu qofka loo baasaysta waa sheegista la sheegay alkhaamisa dikru man suxira lahu yani xadiidkii cimraan ibni xusein bay ku jireenoo faa'iidada ku jirtaana waxa weeye qofkii dalbada raalli ku noqda ku raaca ciddan faaliyaa samaysa isna waa dembiilay noqonaysa asaadisa dikru man tacallama abaajaada waa sheegista la sheegay cidda barata abaajaad abaajaadna abjadi aynu sheegaynaa looga jeeda barashadeeduna waa labadii qaybood asaabica dikru lfarqi bayna alkaahini waalcaraafi waa sheegista la sheegay farqiga kaahinka iyo caraafka udhaxeeya oo ahlulcilmigu qaarkood waxay u kala farqiyeen sidii aynu soo maray hadalkii alimaamu lbagawi sidii aynu ku soo maray qaala baabu maa jaa fi nushrati ay haadakani baabu maa kii baabkiisa weeye jaa ku soo arooray fi nushrati fardaaminta sixirka la yska fardaamiyo annushra marka nuunka la godo waxay ka timi min annashri nashriguna waa atafriiq in wax la kala kaxeeyo weeye nushraduna waa xallu sixri cani lmasxuur waa qofkii la sixray in sixirka laga furo o laga fardaamiyo weeye waayahay markaa mualifku markuu ka soo warramay baabkii sixirka iyo wixii la midka ahaa wakadalika faalka iyo markaa xukumkiisa ayuu baabkan keenay waana munaasib qofka xanuunsada ee la sixro tusaale ahaan miyaa loo daynayaa inta ilaahay ama ku dilaya ama ka dawaynaya mise waa laga dawayn karaa waa laga fardaamin karaa baabkani masaladaas ayuu ku saabsan yahay khulaasadeedana sheekhaa inoo sheegi doona oo haddii markaa lagu fardaaminayo sixir kale oo sixirkii sixir lagu fardaaminayo dee la ma banaana waana shirki iyo gaalimo dii laakiin qur'aan iyo ducooyin iyo maaragta dhirta saxda ah iyo waxyaabaha caynkaasa lagu fardaaminayo dhib ma laha marka lasoo duuduubo waa saas qaala wuxuu ihi wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey can inushrati fardaamintii ayaa la weydiiyey laysla yaqaanay faqaala wuxuu ihi hiya iyadu min camali shayaani camalu shayaan weeyi rawaahu axmedu bisanadi jayidi wa abu daawuuda axmed baa sanad jayida ku wariyey abu daawuudna wuu wariyey marka adigu xadiidkan sanadkiisa sida kale waa saxiixa laakiin inqiaac baa ku sugan bay qaar yidhaahdeeno wahab ibnu munabih taabicigii la odhan jiray baa jaabir ka warinaya lamanuu kulmin bay qaar yidhaahdeena kitaabkiisa ayuu ka wariyey hadii la idhaha sheekhaasi kitaabkiisuu ka wariyeyna saxiixna uu noqon karaa daciifna uu noqon karaa haddii la idhaha kitaabkiisuu ka wariyaa labadaaba way dhici kartaa laakiin alxamdu lilah ahlulcilmiga qaar waxay sheegeen wahab ibnu munabih qudhiisu inuu jaabir markaa wax ka maqlay ahlulcilmigaa sheegayna waxaa ka mida alimaamu muslim raximah ullah muslim ibnuxajaaj baa sheegay inuu ka maqlay sidaa awgeed xadiidkani waa xadiid sugan weeye fardaamintan rasuulka la weydiiyey maxay haddaba tahay waa fardaamintii machuudka ahayd ee laysla yaqaanay oo asha ku jirta imaka su-ila can nushra nushrada ashaa ku jirta waa cahdiya waa nushradii laysla garanayay ee laysla yaqaanay ee jaahiliyadii hore samayn jirtay fardaaminta ay jaahiliyadu samayn jirtayna maxay ahayd waxay samayn jireen xallu sixri bisixrin milihi sixirkay sixir la mida ku furi jireen soo ma aragtid markaa sixirkii sixir in lagu furo oo marka la doonayo qofkan in laga daweeyo laga dabiibo saaxir kale loo tago ama kii hore loo tago oo la idhaha ka fardaami oo uu sixirkii sixir ku fardaamiyo ta noocaasa ayaa rasuulku diiday camalu shaydaanna ah oo mar hadduu rasuulku yihi calayhi salaau wasalaam waa min camali shayaan macni waa waxaan jaais ahayn oon banaanayn weeye camalu shayaanna sideebay u tahay dee waa sixirkiibaa sixir lagu fardaaminaya sixirkuna waa min camali shayaan soo maha waa camalu shayaan sixirkuna sidaa awgeed ma banaana wa qaala wuxuu yihi abu daawuud su-ila waxaa la weydiiyey len abu daawuud sideedaba saaxibu sunan waa ardaygii imaamu axmed wuxuu ihi su-ila waxaa la weydiiyey axmedu axmed baa la weydiiyey عنها أي عن النشرة فردامين تاسا أحمد لويديي واحد لعب الأحمد واحد كورنتها فردامين تكورن فقال وحو أحمد يري ابن مسعود صحابي قيل له شرع عبد الله بن مسعود يكره هذا كله كاد ما أنت وأكره سنية نشرة يتففك النوع عاصة وحنلاقي نشرة عاص يقرن عصا يوحيبان نوع عاصة وكره سنية dhammaantii ee waxay ahlulcilmigu haddaba isweydiiyeen alkeebaa hadalkan ibnu mascuud uu ku yaalla ama inuu karaahsanayo arrintaa waxay idhaahdeen wax cad ama ahar cad oo cabdillahi bin mascuud inuu arrintaa karaahsan jiray nushrada sheegayaa ma jiro oo la leeyahay wuu karaahsan jiray ibnu mascuud ama waxa weeyaan sidaa u cadaynayo ardaydiisii dadkii la mid ahay cadaynayaan ma jiro haddaa imaamu axmed hadalkan xaguu ka qaatay wuxuu ka qaatay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen ardaydii ibnu mascuud inay arrintaa karaahsan jireen baa soo aroortay oo tusaale ahaan ibnu abi shayba wuxuu ku wariyey sanad saxiixa ibraahim ibnu yaziid annakhaci inuu yidhi kaanuu yakrahuuna atamaa'ima waaruqa waannashra waxay ahaayeen kuwo karaahsada tamaaimta oo qardhaasaha ah iyo ruqyooyinka iyo annashra oo fardaamintii ah sanad saxiixa ibnu abi shayba ku wariyey cidduu haddaba leeyahay kaanuu ee uu ka warramayo horaynu u soo marray cibaaro noocaas oo kale ahe ciddanuu ibraahim ibnu yaziid annakhaci ka warramaya waa ardaydii cabdillahi bin mascuud oo taabiciintii ahaa raggii cilmiga badnaa ee faraha badnaa marka waxyaabahay karaahsan jireen waxaa ka mid ahaa nashrigaa iyo fardaaminta ah soma aragtid ayaa ka mid ahaa haddaba xaggay karaahida noo karaahada noocaasina horta waa litaxriim oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen alkaraahatu cinda asalaf waa litaxriim karaahatu taxriim saasaa markaa u asala qariinayn la helo mooyaane sida ibnu rajab uu jaamicu alculum walxikam ku tilmaamay كذلك شيخيس ابن القيم إعلام الموقعين كوكت المامي الكراهة عند السلف والتحريم سيدا مركا النقطة أرضيدا عبد الله المسعود أرمها كراهسان شري waxaa lagu xambaarayaa sheekhoodii oo saxaabigaasa inay kala kulmeen soo aragtaan sheekhoodii he inay kala kulmeen baa lagu xambaaraya marka mar haddii ardaydii ibn mascuud ay karaahsan jirto arrinta noocaasa aanay ogolayn dee sheekhoodii oo ibnu mascuudina ma ogolayn oo uu karaahsan jiro macni muu banaynahayn sidaasuu imaamu axmed u yidhi ibnu mascuudin yakrahu haadaa kullah soo aragtid waayahay waxaase halkaa la odhanayaa ibnu mascuud iyo ardaydiisi iyo salafku fardaaminta ama nushrada ay karaahsan jireen waxay ahayd eesh taa hore ee maaragtay sixirka sixir in lagu fardaamiyo abay ahayd waayo tan kale soo socota ibnu mascuud iyo saxaabada iyo maaragtay dee ahlucilmiga midnaba ma karaahsan karo waayo rasuulkaa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam wa fii saxiixi lbukhaariyi saxiixa bukhaariga waxaa ku soo arooray oo can qataadata laga wariyey imaamu lbukhaari isagoo mutasila ma warina isaga oo mucallaqa ayuu wariyey aharkan can qataadata qataada wuxuu ka wariyey waa qataada ibnu dicaama asaduusi albasri qultu waxaan ku idhi buu ihi ibni lmusayib ibnulmusayib waxaan ku idhi oo luuq ahaan ibnulmusayab iyo ibnulmusayib labadaba waa loo akhrii karaa laakiin waxaan ka maqlay asheekh cabdulkariim xafidahu llah isagoo le uu habaaray cidda markaa musayab tidhaah uu habaaray waxaanaan filayaa meelaha qaar inaan ku arkay oo sayabuunii sayabahumullah buu yidhi soo aragtid sida awgeed waa in la hoos dhiga bay yidhaahdeen qultu libni lmusayib siciid ibnu lmusayib wa axadu fuqahaa axadu lfuqahaa asabca min ahli lmadiina waxaan ku idhi buu ihi rajulu nin ninkaasoo bihii uu ku sugan yahay oo macnihi uu hayo ibbun sixir uu hayo ibbun halkan waxaa looga jeedaa sixirkii oo sixirkay dib u bixiyeen tafaa'ulan saadaal fiican iyagoo u jeeda aw yuakhadu ama laga qabsada can imraatihi haweenaydiisaa laga qabsadaa oo inuu gaadho ma awoodayo ayuxallu canhu miyaa laga furayaa aw yunasharu ma laga sefar daaminayaa awdu waa shakun min araawi waayo yuxallu iyo yunasharu waa isku macnown soo ma aragtid ayuxallu canhu ma laga furayaa aw yunasharu ma laga sefar daaminaya waay qaala wuxuu idhi dabadeeta saciid laa ba'sa bihi dhibaato male in laga fardaamiyaa inamaa yuriiduuna waxay ula jeedaanuun bihi fardaamintaasi alislaaxa inay wax wanaajiyaan fa amaa maa yanfacu waxa wax anfacaya miyaa falam yunha canhu lama diidin laysuma diidin intaha aharkana imaamu lbukhaari baa isagoo mucallaqa wariyey ahlulcilmi kalena way xidhiidhiyeen waana saxiix aharkani waxaa haddaba lagu xambaarayaa aharkan saciid ibnu lmusayib in qofkii la sixray tusaale ahaan qur-aan lagu akhriyo iyo adkaarta kale soo arooray ama dawooyin anfacayo la siiyo taasi waa wax anfacayo dhib ma leh soo ma aragtid laakiin wixii aan anfacahayni waa in sixir kale lagu fura iyo wixii la mide ta noocaasi maya ma garata marka looma fahmi kara ama laguma fasiri kara aharkan saciid ibnu lmusayib sida dadka qaarkood ay u fahmeen ama u fasireen sixirka qudhiisu hadduu qofkii dawaynayo wuu bannaan yahay saa looma fasiri karo mamnuuc sooma aragtid waayo caalimkii weynaa ee abu hurayre iyo saxaabada wax ka warinayee taabiciintii waaweyneed ka mid ahayd caalimkii ummadda inuu sixir banneeyo ta noocaas mid waxa weeye suuragala ma aha marka wuxuu u jeedaa waxaanu leeyahy dhib ma leh waa nooca soo socdee nushrada ka mid ahee bannaan buu u jeedaa aharkana waa ahar markaa saxiixa wa ruwiya waxaa laga wariyey can ilxasani xasan waxaa laga wariye alxasan ibnu abilxasan albasri aabbihii abulxasan buu caan ku ahaa yasaar baa la odhan jiray baa la yidhi taabicigii caalimka ahaa zaahidka ahaa weye annahu qaala inuu yidhi baa laga wariyey laa yaxilu ma furo asixra sixirka ma furo ilaa saaxirun falalow mooyaane falka qofkii la falay falalowun baa ka furi kara buu yidhi sooma aragtid ta noocaasana waxaa lagu xambaarayaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen macnihii sida haalibka ah sida haalibka ah sixirkii sixirunba saaxir kalaa fardaamiya dariiqada aynu arki doonno ama soo socota ayaanu ku fardaaminaya aharkan alxasan albasriyuna saaxibu fatxi lmajiidku wuxuu markaa u tiirinayaa ibnuljawsi baa jaamicu lmasaaniidka ku sheegay buu odhanaya waa yahay marka adigu calaa kulli xaal aharkani waxoogay isagoo sidan wada ah laa yaxilu sixra ilaa saaxiru isagoo lafdigaas ah oo macnihii waxa weeyaan musnada ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen lama hayo cibaarooyin kale ayuu ku soo arooray oo tusaale ahaan ibnu abi shayba wuxuu wariyey inuu yidhi ninkii lo odhan jiray alxakam bni caiya samictu alxasana wasu'ila can الnashri faqaala sixrun waxaan maqlay buu yidhi xasan oo la weydiinayo nashriga oo kolkaasuu yihi waa sixir weeye faqaala sixrun sixir weeye lafdi kalena wuxuu sheegayaa si kale cibaaro kale wa kaana alxasanu yakrahu dalika oo kale ayuu sheegaya yaquulu laa yaclamu dalika ilaa saaxirun marka calaa kulli xaal aharkana sidaa weeye oo sida haalibka ah baa lagu xambaaray qaala ibnu lqayim ibnulqayim wuxuu yidhi annushratu fardaamintu macnaheeda guud xallu sixri can ilmasxuuri sixirka waa in laga furo maxay kii la sixray oo laga fardaamiyo wa hiya nawcaani waana laba nooc axaduhumaa midkood xallun waa furis bisixrin milihi sixir la mida lagu furaayo waa sixirkii sixir kale in lagu furaayo wahuwa aladii min camali shayطaani waana kaana camalu shayطaanka ka mida وعليه يحمل isagaana lagu xambaaraya lagu fasiraya qowlul xasani hadalka xasan ee uu sixirka saaxiruun baa fura nooca aan banaanayn baa lagu xambaaraya fayataqarrabu wuxuu ugu dhowaanayaa marka ay sixirkii furayaan annaashiru kii fardaaminaya walmuntashiru laga fardaamiyihiiba ila shaytaani shaytaanka waxay ugu dhowaanayaan bimaa yuxibu wuxuu jecel yahay فيبطل كل سوء كبرنا يا شيطان عمله عمل كيسي عن المسحور كي لا سحري إلا أن مركه هو السحر كان عمل الشيطان بها صومه فلا لو مركه وحكون كنت أي قف كانوا السحر أي شيطان بها أريك سني صومه دب هذا نو أريك سني يا دب أحلو قلا يا لو عسوم يا يوحي وباهي يا لو فلين يا كل كاس دب لو مسلح يا كل كاسو كف كبرنا يا عمل كيسي محي ساحركي kolkaasuu ladnaanaya la odhanaya waa kan soo kacay ilaahay mahadi waa la dabiibayo waa kan soo kacay ta noocaasi ma banaana soo aragtid waayo sixirka in marka hore dadka lagu bilaabaana ma banaana qofka la sixray in lagu fardaamiyo lagu daweeyaana ma banaana oo shirki dee layskuma daweynayo والثاني نوع لبادنا نشرة وفردامنت بالرقية تفك الله يسكو فرداميو قرآن كي أذكارت الله يسكو أخريه iyo watacawudaati magangalada ilaahay la magangalaayo iyo waladuyati dawooyinka iyo wadacawaati ducooyinka almubaaxati mubaaxa ah fahaadaa kan dambe jaa-izun mid bannaan weeye hadalkan alcalaamatu bnu lqayim wuxuu ku sheegay iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiina kitaabkiisa la idhaha qiimaha badan ayuu maaragtay hadalkan ku sheegay fardaamintuna inay labadaa nooc tahay baa laynoo caddeeyey haddii sixir sixir lagu fardaamiyo laa yajuus haddii kaloo dariiqan labaad la maro dhib ma laha sidaa awgeed haddaad aragto qof xanuunsanaya ama maaragtay sixir iyo il iyo wax la mid ahayo qur-aanka ku akhri adkaartaa soo aroortay ku akhri u ducee inuu ilaahay maaragtay shaafiyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah kula tali sida inuu tahaarada ilaaliyo salaada jamaacada ilaaliyo ilaahay baryo soo ma aragtid ilaahay ka magan gala markaa sixirka iyo saaxirka iyo shaytaanka iyo intii shar leh umuurta noocaasa suuratu lbaqara inuu akhristo umuurta noocaasa waxa weeyaan ayaa maaragtay loo sheegayaa laakiin in la idhaha saaxirkii baa dib loogu tegayaa kolkaasaa wax la gowracayaa kolkaasaa dib shirki labaad loo samaynaya laa yajuus sidaa awgeed baa fuqahada qaar markay kutubtooda ku odhanayaan يجوز حل السحر بسحر مثله أما حل السحر بسحر لضرورة ضرورة أهان سحر كي سحر والله غفر كرا مركا فقهاء دورانا ين أرنك نوع سوا قلد وي فقهاء قار بايدي ما هذا ما أنتون وغلط وأيوه ضرورadaasi ama xanuunka qofku waa xanuunsaday u banayn mayso inuu diintiisa seego oo diintiisa waxa weeye ka baydho soo ma aragtaan waayo diinta in la xifdiyaa waa waajib waa shayga ugu horeeya la doonayo in la ilaaliyo marka diinta laga yimaado naftii waa in la ilaaliyo maalkii waa in la ilaaliyo caqligii waa in la ilaaliyo waxyaabaha noocaasa waa in la ilaaliyo daruuriyaat lkhams waynu naqaanaa soo ma maxaa markaa ugu horeeya ya diinta in la ilaaliya ugu horeysa sidaa awgeed baa ma banaana wax diintii dhaawacayoo meesha ka saaraya in la ydhaa waxa lagu ilaalinaya nafta ama waxa lagu ilaalinaya maalka ama caqliga laa yajuus soo ma aragtid marka arrinkan sixirkani waa shirki weeyaan lama odhan karo sixir sixir shirki baa naftaydii ku ilaalinaya waayo haddii xataa lagaba soo qaado inaad ku dawowdo naftaadu ay ku ilaashanto dee diintaadii baa ku fasahadayso meesha kaga baxaysa soo ma ya qofkuna isagoo muwaxid oo xanuunsanayo inuu dhaa inuu dhinto ayaa uga wanaagsan in la caafiyo isagoo diintiisii seego mushriga sooma hadde waayahay qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye annahyu reebista la iska reebay can nushrati fardaaminta oo xadiidkaa horaa u daliila athaniya alfarqu bayna almanhiyi canhu waalmurakhasi fiihi waa farqiga u dhexeeya ta la diiday iyo tahee la baneeyey camaa yusiilu lishkaala wax ishkaalka suulinayo meesha ka saaraya sida hadalka ibnulqayim iyo aahaartaasi sida aahaartaasi ku soo arooray hadalkaa ibnulqayimna laga qaadanayo raximahullahu sida fiican ugu tafsiiliyey waaya sheekhu wuxuu uri fiihi masaa'il masalooyin baa ku sugan oo uu jabciyey haddana laba masalun buu sheegay soo maha ya bal ta noocaasa ishkaalka halka ah ishkaal baa xagga luq ahaan ku soo arooraye balada waxa lagaga jawaabayo soo eega subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk